Qiimaha khudaarta suuqyada magaalada Jowhar ayaa waxaa laga dareemayaa hoos u dhac ballaaran taasoo ay ku sheegeen ganacsatada inay sababtay dhammaan beeralayda xilligaani dhul-beereedka ay ku wada tacbadeen khudaarta. Asli Maxamed Cabdi waxa ay ka mid tahay haweenka ka ganacsada khudaarta ee suuqyada magaalada Jowhar waxa ay Radio Isnan kaga warbixisay hoos u dhaca ku yimid qiimaha la kala siisto khudaarta noocyadiisa kala duwan iyadoona sheegtay in uu jiro hoos u dhac ballaaran taasoo ay ku sababaysay in sanadkan dhul-beereedka laga beeray khudaaro kala duwan.
Waxaan qabtaa basbaas aan gataa markaan gata basbaaska labaatan kun aan ku gadaa labaatan iyo shan aan kusii bixinaa eber hor qaalis aa jir lahaa kada raqiis noo noqday alxamdu alshukur ansalaadan geed nus doolar aan gada jirin hadda shan kun aan gatoynay afar kun lama shan saddex kun hadda alxamdu ilaahay waana sii alxamdulilah nimcaan ku jirnaa kabsar caleentana iyadana saas barwaaqo lama kun maaskeeda shan kun hortii boqol iyo afartan aan kuguda jirna hadda nimco alxamdulilah aniga beeralaydaan kamid ahay leyna waa ahay beeralayna waa ahay marka beerteyga wax ka geysto intaan beerteyga sii sugaayo waxaan kusii sugaa dalabka oo beerta aan kusii sugaa haddii beerteyga wax ka yimaadaan beerteygaan ka gadaha rabbi caalmin shukro waxay hoos oo u dhacday dadkii dhanaa isla wada tacbii waa helnay wax waa ka faa'iidaysanay roobkii waa ka faa'iidaysanay marka dadkii dhanaa hadda isla wada galay saasay khudaarta isas hoos oo u dhacday faa'iidooyin kale maxaa laga oo markay saa u badato lafaheedaaba inay ka timaada ah waxa ahbo lafaheeda xataa laga heli maayo laakiin markay ay qaal tahay lacag fiicana laga helaa waa taasay sidoo kale laakiin hadda lacagteedaaba xariiri ee fulitaankeedii biyihii tisbigii la sii daawadii la sii waxaan ku dhahay lacagteeda maka helaysta adi markay qaal tahay lacagteeda haa nadiifa agil hadda nool maalmeed kaleewa halkaas alyoon kaleewa loor haddaa keesatid biriga loorkaas boqol kun xataa makuu noqonay calaashaa laba kunaa lagadoowaaye kun iyo shanaa lagadoowa laba kunaa hortii haddii wax la keeno loorkan keesatid afar boqol saddex boqol ay ku gooy jirtay laakiin hadda ma jirto hadda wixii dhan hoosay u dhaceen suuqyada jowhar ayaa laga dareemayaa hoos u dhac la xiriira khudaarta noocyadiisa kala duwan waxaana ka mid ah yaanyada, basbaaska, kabsar caleenta iyo kuwa kale oo badan.